alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa salayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima innaka xamiidu majiid wabacd waxaan insha allahu bilaabaynaa kitaabkii kitaabu lkabaa'ir lilxaafid abi cabdillaahi moxamed ibnu axmed ibnu cuhmaan ibnu qaymaas adahabi kitaabkaas ayaan bilaabaynaa biidni illaahi tacaala kitaabka marka waxaan ka hormaraynaa muqadima muqadimadaas oon kusoo qaadan doono nuqdooyin dhowr ah nuqdada ugu horeydana waxaan ka dhigaynaa tarjamo mujaza ah oo gaaban oo musanifka shiiqa kitaabka alifay aan siino taas markaan ku bilowno shiiqa waxa weeye alimaamu alxaafid mu'ariku lislaam shaykhu lmuxadisiin shamsuddiin waa laqabkiisa kunyadiisa waa abu cabdillaah magaciisa waa maxamed ibnu axmed ibnu cuhmaan ibnu qaymaas ibnu cabdillaahi addahabi nisbada oo dahabka loo nisbaynayo asalka waxaa iskale aabihiis oo ka shaqay jiray sancada dahabka waxa weeyaan shihaabuddiin axmed ayaa iska lahaa laakiin mar dambay dib ugu soo gudubtay asaguna sida uu u qoro jiray weliba waxay ahayd bibni dahabi sidaas asalka inuu u qoro magaca markuu qoranayo laakiin dib ayaa waxa weeyaan xufaadii ku casriga aheyd sida xaafid ibnu kathiir iyo subki iyo safadi iyo kayrkood ayaa waxa weeyaan nisbadii asaga u tiiriyey oo dahabi ku tacriifiyey xaafidu dahabi waxaa la dhalay bisha rabiicu lwal sanata halaatin wa sabciina wa sitimia markay hijiradu ahayd lix boqol toddobaatan iyo saddex ayuu dhashay magaalada dimashqa ayuu ku dhashay magaaladaas ayuu ku barbaaray wuxuu ka dhashay qoys tacliimta aada ugu xiran taasuna waa mid daf ku saaciday oo ku gacan siday taxsiilka cilmiga ah ee uu gaaray bacda fadli illaah wa raxmatihi yaryar ahaantii ayuu qur-aanka ku xifdiyey aadna uga gaaray meel fiican kadibna wuxuu u tafaruqay dalabulcilmiga iyo soo xasilintiisa wuxuuna fadhiistay majaalistii culummada waaweyneed uuna ka cabay culumka fara badan ee kala duwan culumta uu ugu caansanaa ee uu ku soo caanbaxayna waxaa ahaa waxaa ka mid ahayd ma ahayn oo kaliya ayadee culuumu cilmi alxadiid culumta cilmialxadiidka taasoo nasiib aada u weyn ilaahay uu ka siiyey subxaanahu wa tacaala fadlihi bifadlihi culimo aada u fara badanna wuu la kulmay waana uu ka qaatay culummada uu la kulmay aaday u badnaayeen sida uu sheego salaaxuddiin khaliil ibnu abi khaliil ibnu aybig alsafadi oo raximahu llahu tacaala waxay gaareen culimmadiisu kun iyo saddex boqol oo shiikh kun iyo saddex boqol oo shiikh oo samaac iyo ijaasa uu uga qaatay cilmiga culummadaas waxaa xasriye koobay oo diiwaaniyey waa xaafidu dahabi laftirkiisa oo nin kastoo culummada ka mid ah oo uu ka qaato cilmiga ayuu qori jiray wuxuuna ka qoray kitaabka leedaha mucjamu shuyuuqi alkabiir mucjamu shuyuuqi alawsat mucjamu shuyuuqi sagiir ayuu ka qoray culummadaas kuwa ugu waaweynaa ee ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa shaykhulislaam axmed ibn cabdilxaliim ibnu taymiya raximahullah waxaa ka mid ahaa alcalaamatu alxaafid alimaam jamaaluddiin yuusuf ibn cabdiraxmaan almizi raximahu llahu tacaala culummadaas iyo keyrkood ayaa ka mid ahaa oo uu aada ugu ammaanay kutubtiisa mu-alafaad aada u badan ayuu muslimiinta uga tegey toddobaatan iyo shan sano ayuu noolaa oo boqol mu-alaf uu uga tegay wax la mid ah aad ayuu ugu caanbaxay wax alifidda xaafidu dahabi ilaa uu yidhi xaafid ibnu xajar alcasqalaani raximahullah kaana akhara ahli casrihi tasniifan waqtigiisii culummada wax aliftay kan ugu badan ayuu ahaa kutubaha uu alifay ee aada u waaweyn waxaa ka mid ahaa uguna caansan taariikhu lislaam siyaru aclaami nubala alculuwi alcaliyi alghafaar kitaabu alcarshi kitaabu alkabaa'ir almuntaqa min minhaaji lictidaal miisaanu lictidaal iyo keyrkood oo aada u fara badan oo kutubo aada u nacfi badan muslimiintuna ay wax ku intifaaceen ah ardo aada u fara badan oo boqolaal gaaraysa ayaa waxa weeyaan wax ka baratay waxaana kuwa ugu caansan ka mid ahaa alxaafid cimaaduddiin ismaaciil ibni cumar ibnu kathiir raximahu llahu tacaala alxaafid zaynuddiin cabdiraxmaan ibnu xasan albaqdaadi almacruuf bibni rajab alxambali raximahu llahu tacaala alcalaamatu salaaxuddiin khaliil ibnu aybik alsafadi raximahu llahu tacaala alcalaamatu maxamed ibnu cali ibnu xasan alxusayni addimashqi ashaafici raximahu llahu tacaala iyo alcalaamatu cabdulwahaab ibnu cali asubki raximahu llahu tacaala iyo qeyrkooda aada u fara badan waxaa la wabsaday xaafidu dahabi habeen isniin ah ee bisha dilqacda saddex tahay toddoba boqol afartan iyo sideed hijiriyadu markay ahayd isagoo toddobaatan iyo shan sano jira toddobaatan iyo shan sano iyo weliba toddoba bilood isagoo jira wuxuu ku dhintay magaalada dimashqa waxaana lagu aasay maqbaraha layidhaha maqbaratu baabi saqiir waxaa soo xaadiray janaasadiisii jamac aada u fara badanee dad ah ee ay hogaaminayaan culummadii waaweynaa ilaahay ha u naxariisto naxariis waasaca jannaatulfirdows alaclaana ilaahay ha dejiyo xaafidu dahabi raximahu llahu tacaala nuqdada koowaad taas ayaan uga gaabsan nuqdada labaad oo aan rabo inaan wax yar ayadana ka nidhaahno waxay tahay kitaabka aan rabno inaan darsayno kitaabuulkabaa'ir ee xaafidu dahabi uu lahaa waxaa markii horeto la daabaxoo soo baxday nusqa makduuba ah oo lagu been abuurtay oon saxiix ahayn waxay caan ku tahay oo nusqadaas aad ku garan kartaa meel alla meeshay taallo waxaa aada uga buuxa qisas daciif ah mawduucaad axaadiis ah waxaad arkaydaa mawcida uu leeyahay ashcaar aada u fara badan ayaa ku taalla waxaas oo dhanna mid ka miduu kuma yaallo kitaabka saxiixa ah ee xaafidu dahabi uu iska leeyahay oo kabaa'irka ah nusqadaas markii hore ayada ayaa la daabacay midda saxiixaana ma la daabicin markii hore nusqadaa saxiixada ah lama daabicin markii hore mid midda makduubada ah waxaa ugu horreeyey markii hore lagu daabacay masar iyadoo uu taqdiim iyo tacliiqba u sameeyey a-sheekh maxamed cabdirasaaq xamsa hijiriyadu markay ahayd kun iyo saddex boqol konton iyo shantii muasasatxalab mu'asasatulxalabi ayaa daabacday waxaa la daabacay oo lagu daabacay daarusalaam bayruud isla taariikhdaas oo ah kun iyo saddex boqol konton iyo shantii hijriyada iyadoo taxqiiqiida leeyahay cabdiraxmaan faakhuri waxaa isla nusqadaas makduubada lagu daabacay maktabatu thaqaafa bayruud ku taalla markay miilaadiyadu ahayd kun sagaal boqol iyo toddobaatankii mar kale waxaa lagu daabacay nusqada makduubada ah maktabatu tijaariya alkubra bimisra markay hijriyadu ahayd kun saddex boqol siddeetan iyo kowdii waxaa lagu daabacay nusqadaas makduubada ah almaktabatu lumawiya markay hijriyadu ahayd kun saddex boqol siddeetan iyo sagaalkii waxaa lagu daabacay maktabadaas dabcaddaas makduubada ah maktabatu riyaad alxadiihiya magaalada riyaad ku taalla waxa weeyaan kun saddex boqol sagaashan iyo kowdii waxaa lagu daabacay maktabatu jumhuuri masriya markay ahayd miilaadiyadu kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii mar kale waxaa lagu daabacay oo markaas hal sano kasii horreyday daarul wacyi bixalab markay ahayd miilaadiyadu kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii waxaa kaloo lagu daabacay daaru ibni zayduun bibayruud markay ahayd miilaadiyadu kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii taxaqiiqeeda sayid jamiili isagoo iska leh mar kaluu ku celiyey dabcaddaas jamiili oo uu ku daabacay daaru rayaan lituraathi alqaahira kun sagaal boqol siddeetan iyo sideeddii waa miilaadiyadeed waxaa lagu daabacay maktabatulmacaarif oo riyaad ah kun sagaal boqol iyo sagaashankii taxqiiq usama waxaa lagu daabacay mu'asasatu rayaan bayruud kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii miilaadiyada waxaa lagu daabacay daaru lkutubi alcarabiya kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaa lagu daabacay daaru lkhulafaa oo masr ah kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii taxqiiq asayid alcarabi waxaa lagu daabacay daaru sharqi alcarabiya iyo meelo kaleba waxaa lagu daabacay maktabat lqur'aan bitaxqiiq mustafa cashuur iyo intaas in aan ahaynba aada ayaa dabcadaas makduubadaah u faaftay markii ugu horreyday ayay soo baxday dabcadii saxiixada ahayd oo kitaabkii xaafidu dahabi uu iska lahay oo saxiixa ahaa iyadoo uu iska leeyahay oo taxqiiqa ay leeyihiin muxyadiin najiib iyo qaasim nuuri waxayna soo baxday hijiriyadu markay ahayd kun afar boqol toban iyo kowdii ayay soo baxday ayr kadibna way israacraacday oo nusqadaa saxiixada way waa la daabacay kadib waxaa soo baxday nusqada aada u qiimaha badan oo u iska leeyahay asheikh samiir ibnu amiir samiir ibnu amiin azuhayri taas oo ay daabacday maktabatulmacaarif ariyaad taxqiiq aada u fiican weeye waxaa laakiin kadib soo baxday dabcada ay daabacday maktabatulfurqaan oo uu iska leeyahay abu cubayda mashhuur ibnu xasan ala salmaan oo runtii iyaduna nusqadaas samiir kasii qiimaha badneed sababtoo ah wuu ka dambeeyey nusqooyin badan oo uusan helinna wuu helay waxaan rabnaa inaan baraarujinno nusqooyin nusqooyinka horean sheegnay oo makduubada ah oo aan loo nisbay karin runtii xaafidka nusqooyinkaas waxyaalaha tusaya inay makduubo yihiin oo kitaabkaas qisaska iyo mawduucaadka iyo mawcidooyinka iyo ashcaarta badan inuusan ahayn saddex nuqdo ayaan ku ishaaraynaa oo tusayda inuusan ahayn marka ugu horeyda manhajkii lagu yiqiin xaafidu dahabi ayuu khilaafsan yahay kitaabkaasu xaafidu dahabi waxaa lagu yiqiinay kutubaha uu alifo inuu aada u kala saaro axaadiista saxiixa iyo daciifka inuu aada u kala saaro sanadka mugdigaah iyo kan nuuraya inuu duro oo taabto ruwaadda ku jirta sanadka culimmaduna sidaas way caddayn in manhajkiisu uu sidaas ahaa alxaafid salaaxudiin asafadi waxa weeyaan alwaafi wuxuu ku yidhi mujalladka labaad safxada boqol lixdan iyo saddex wa acjabanii minhu maa yucaaniihi fii tasaaniifihi waxaa aada ii yaabgeliyey waxa uu dadaalka uu ku samaynayo kitaabaha uu alifay min annahu laa yatacaddaa xadiidan yuriduhu xataa yubayina maa fiihi min dacfi matnin aw dalaami isnaadin aw dacnin fii ruwaatihi wuxuu yidhi kama gudbayn xadiid uu ku soo arooriyo kutubtiisa ilaa uu caddeeyo waxaa xadiiskaas ku sugan ee dacfiga xagga matniga ah amase mugdiga isnaadka ah amase durid ruwaaddiisa la duray ah wa haadaa lam ara hayrahu yuraaci hadihi alfaa'idata fii ma yuriduhu weligay ma aanan argu yidhi arrinkan culummada asaga kayrkiisa ayagoo faa'iidada sidaas u ilaalinaya marka arrintaas waxay kutusaydaa manhajkii xaafidu dahabi inay aheed inuu sidaas u ilaaliyo haddaba marka kitaab qisas mawduucaad ah axaadiis mawduucaad ah iyo waxa weeyaan ashcaaro iyo mawaacido iyo axkaam aan meel loo tiirin ay ku taallo waxa weeyaan aad bay u shaki geli kartaa kitaabkaas inuu leeyahay xaafidu dahabi aaday u shaki geli kartaa lidaa sidaas daraaddeeda ayay culummadu shaki geliyeen nusqadaas inuu leeyahay ibnulxajar alhaytami kitaabkiisa azawaij azawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir juska koobaad safxada afraad wuu shaki geliyey kitaabka wuxuuna yidhi lam yashfi l awaama oonkii ma uusan caafinu yidhi kitaabkan walaa aqna can daalika almaraami dalabkaas la doonayana ma ka deeqin lamaa annahu istarwaxa fiihi istirwaaxan wuu iska ruxday yidhi ruxasho sidii geed geed oo dabaylu kilkilaydoo kale uu iskaga dhaqaaqu yidhi isagoon wax kala saarin ruxashadaasoo tajullu martabatuhu martabadiisa xaafidu dahabi ay ka weyntahay yidhi can mithli isagoo kale martabadiisa marka la fiiriyo arrinkaanoo kale way ka weyntahay yidhi xaafidu dahabi uma qalmo arrinkaanu markaasuu yidhi wa owradda wuxuu ku soo arooriyey fiihi kitaabkaas axaadiisa wa xikaayaat lam yaczu kullan minha axaadiis iyo sheekooyin uusan mid ka mida u nisbayn ilaa maxalli meeshuu ka keenay maca cadami imcaani nadarihi asagoon aada ugu fiirsan fii tatabuci kalaami ala'ima kalaamada kalaamka aimada raacraacidooda kalaamka a'imada raacraacidiisa aada uguma fiirsan fii daalika arrintaas wa cadami tacwiilihi mana cuskanoo ma ictimaadiyuhin calaa kalaami man sabaqa culummadii ka hormartay ilaa tilka almasaalig waddooyinkaas taasuna waxay tusaydaa macnaha inaysan u dhig u qalmin martabadii xaafidu dahabi kitaabkaas sidoo kaleeto alustaad muxiyadiin mustawi markii taqdiimka uu samaynayay kitaabka waxa weeyaan wuu ishaaray kitaabkan in gacmo kale galeen wuu ishaaray wuxuuna ku yidhi muqadimada safxada toban iyo afar wuxuu yidhi ana kitaaba alkabaa'ir almakhduud kitaabka kabaa'ir ee makhduudka ah rubamaa waqaca fii yaddi axadi alfuqahaa'i alwucaad waxaa dhici karta inuu ku dhacay dadka waacidiinta ah ee fuqahada ah gacmahooda mid ka mid a waxaa dhici karta fuqahada oo waacidiinta ah mid ka mida inuu gacanta u galay kitaabkaasu fa akhada kathiira min alaayaati alqur'aaniya waalaxaadiidi nabowiya oo markaas qaatay in badan oo ka mid a aayadihii iyo axaadiistii uu soo deliishaday xaafidu dahabi oo uu u deliishaday kabiire kasta inay xaaraam tahay intaas uu qaatay wa xadafa kathiiran min caswihi lilaxaadiidi wa tacliiqaatihi alqayima kadibna uu markaas iska xadfay waxa weeyaan axaadiista meelihii uu u nisbeeyey iyo axkaamtii uu saaray iyo tacliiqaadka qayimka waan arki doonaa kitaabka kabaa'irka kabiire kasta marka uu gebangebayn ama dhexdeeda hadal aad u qiimo badan ayuu ku sheegaa xaafidu dahabi kabiirada ama dhexdeeda ama caaqirkeeda ayuu marar badan ku sheegaa hadal khulaasaa oo aad u qiimo badan waxaasoo dhanna ma ku yaaliin midka midda makduubada ah marka intaas inuu ka xadfay kaasu ayaa dhici kartuu yidhi wa adaafa ilaa dalika axaadiid daciifa wa xikaayaat wa manaamaad markaasna uu u tiiriyey oo uu ku daray axadkaas kitaabka gacanta ku dhigay axaadiis daciif ah sheekooyin iyo ru'yooyin iyo gabayo iyo mawcidooyin uu ka buuxiyey walam yuhbit haada shaykhu ismuhu magaciisana kitaabka kuma qorin shiikaasu wa waqaca alkitaabu kitaabkii waa ku dhacay calaa yadi man jaa bacdahu wadaadkaa sidaas kitaabka ugu talaacubay kadib qof ka dambeeyuu gacanta u galay fa ahbata isma dahabi markaasaa kii ka dambeeyena dahabi magaciisii ayuu ku qoray saasaa suurtagalah iyuu yidhi raximah llahu tacaala sababtoo ah waxaa caanbaxdayuu yidhi kabaa'irka inuu kitaab uu alifay yahay oo uu kabaa'irku ta'liifaadkii xaafidu dahabi ka mid yahay waxaa kaloo dhici karta shiiqii horeeto ee kitaabka sida u googooyey inuu magacii dahabi u daayay kitaabka kadib markuu taxriifaadkaas ku sameeyey si dadku ay u aqbalaan ilaa xaafidu dahabi martabadiisa aada loo garanayaahe sidaas ayuu tilmaamay marka culummadaasu way tilmaameen wax shaki geliyaa inay meesha yaalliin in kitaabku kitaabkii xaafidu dahabi yahay nuqdada ugu dambayda oo caddaynayda inuusan kitaabka waxa weeyaan qisaska badan ee mawduucaadka badan ee axaadiista mawduucaadka ay ku taallo uusan ahayn kitaabkii xaafidu dahabi waxa tusaya waxaa ka mid ah axaadiis uu xaafidu dahabi ku caddeeyey kutubtiisa kale inay yihiin baatila ama mawduuc ayaa waxaa jirta wacalaykum salam waraxmat ullah ayaa waxaa jirta in kitaabkan oo nusqada makduubada ah ay ku taallo wax tacliiqana uusan daba dhigin waxaana xaqiiqo ah hadduu lahaa lahaa kitaabka xaafidu dahabi inuu waxa weeyaan axaadiistaas tacliiqi lahaa hadduuba ku soo aroori lahaa waxaa ka mid ah axaadiistaas nusqada makduubada marka kabiirada taariku salaadka umara wuxuu soo arooriyay xadiis uu leeyahay man xaafada cala asalawaati almaktuuba salaadaha shanta ah ee la waajib yeelay qofka ilaaliya akramahu allahu tacaala bikhamsin bikhamsi karaamaat shan karaamaa ilaahay weyna ku karaameeya waman tahaawana bihaa qofka fududaysta caaqabahu llahu alla wuxuu ku ciqaabaa tacaala allah sarreeye bikhamsa casharata cuquuba shan iyo toban cuquubo khamsun fi dunyaa shan addunya lagu ciqaaba wa halaathun cinda almowt geeridaagteeda saddexaa lagu ciqaaba wa halaathun fi lqabri saddexna qabrigaa lagula ciqaaba wa halaathun cinda khuruuji min alqabri saddex markuu qabriga ka soo baxa lagu ciqaaba ilaa aakhiri waxaasaa ku yaalla xadiidkaas wax tacliiqana kuma yaalin waxaana la ogsoon yahay xaafid dahabi xadiidkaas kitaabkiisa miisaan ulictidaal juska saddexaad safxada lix boqol konton iyo saddex markuu u tarjamaynayey moxamed ibnu cali ibnu cabaas albaqdaadi alcadaar wuxuu yidhi rakaba calaa abi bakr ibnu ziyaad annaysaburi xadiidan baatilan fi taariki salaam markaasuu sheegay xadiidkan inuu baatil yahay marka hadduu ku nusqadiisa inuusan ku soo aroorinay u badan tahay marka oo kabaa'irka ah hadduu soo arooriyana tacliiqu saari lahaa marka nusqada makduubadahu ku yaalla wax tacliiqana lama socdaan marka xadiis uu sidaas ugu xukumay baatil inta soo arooriyo waxa weeyaan inuusan ka aamuseen sidaas ayaa ay u eg tahay xaaladdu waxyaalaha kale oo tusaya waxaa ka mid ah kabiirada xuquuqul waalideynka markuu joogo riwaayadda xuseyn ibnu cali ee marfuuca ah low calima allaahu shay-an haddii ilaahay shay ogaa lahaa adna ka hooseeya min al uf lanaha canhu alla waa ka reebi lahaa waalidka in lagu yidhahdo xataa wax ka hooseeya xadiidkaas ayuu ku soo arooriyay nusqada makduubadaha ninka qoray waxaana xadiidkaas sanadkiisa ku yaalla oo ku jiraan ula jeedaa asram ibnu xawshab asram ibnu xawshabna xaafidu dahabi miisaanulictidaanka juska koobaad safxada laba boqol toddobaatan iyo labo ayuu ku caddeeyo wuxuu yidhi qaala yaxyaa fiihi kadaab khabiis waa kadaab khabiisa wa qaala ibnu xibbaan kaana yadacu lxadiisa calaa hiqaat xadiis beenbeen unta soo qaado uu rag hiqaada saari jiray si dadku u qaataan marka waxa nuucaasa oo uu sidaas u caddeeyey inta soo qaado kitaabkiisa ku qoro xaafid dahabi inuusan ka aamuseen sidaas ayay xaaladdu keenaydaa daahirka wallahu aclam iyo axaadiis kaleoo fara badan oo ka buuxda oo xaafidka kutubihiisa kale uu ku caddeeyey taasuna waa midda kale oo loo fahmi karo ama nuqdada kale oo lagu fahmi karo inuusan kitaabka iska lahayn xaafidu dahabi xaafidu dahabi inuusan kitaabkaas lahayn intaasna nuqdada kalean uga gudbaynaa oo saddexaad nuqdada afraad oo aan rabno muqadimada inaan ka dhino waxay tahay dunuubta in bal qaababka ay u qaybsanto iyo meelahay ka timaado aan wax yar ka tilmaano maxaanaan taas ka soo qaadan doonaa kitaabka addaa wadawaa alimaam almuxaqiq alcalaama ibnu lqayim aljawsiya dabcada uu taxqiiqeeda leeyahay cali ibnu xasan ibnu cabdilxamiid alxalabi taasaan wax yar iyadana ka soo qaadanaynaa alimaam ibnu lqayim raximahu llahu tacaala markuu dunuubta ka hadlayey wuxuu yidhi dunuubtu way kala tagsan tahay darajaadkeeda mafaasideeduna sidaasay u kala tagsan tahay cuqubooyinka ka dhasha dunuubtana adduun iyo aakhire ka dhashaana way kala tagsan yihiin markaasuu yidhi asalka marka dunuubtu waa labo asluhaa nawcaan waa masale muhiim ah waxa weeyaan dembi marka la yidhaha asalkiisu waa labo mana ka baxo tarku ma'muurin wa ficlu maxduurin waxa weeyaan inuu noqdo dembigaanu shay ma'muur aho ilaah iyo rasuul amreen oo laga tegey waa dembi shay maxduur ah ee allah iyo rasuul reebeen oo la sameeyey waa dembi dunuubtu asal waa labadaas labadaas dembi wuxuu yidhi wahuma adambaani alladaani ibtala allahu subxaanahu bihimaa abaway ljinni waalinsi labadaas dembina waa labadii dembiye ilaahay ku imtixaanay labadii waalid ee insi iyo jin insi waxaa u waalid ah oo asal ah waa nebi aadan iyo xaaw muxuu ahaa dembigii lagu imtixaanay ee markay ku dhaceen laga soo saaray waxa weeyaan daarulkaraama daaruljanna laga soo saaray daarul suruur walfarax laga soo saaray ee la keenay daarulhumuum waalgham daarulxusni waltacab ee adduunka loo soo daadejiyey maxay aheyd waxay aheyd waxa weeyaan ficlulmaxduur shay laga reebay oy ku dhaceen ayay ahayd geedaan ha cuninaa la yidhi walaa taqraba haadihi shajara ya geeddaasa u dhowaanina geeddii bay cuneen marka shay laga reebay ayay ku dhaceen asalka dembiga banu aadan waxa weyn ugu horreeyey kaabuu ahaa ibliis dembiga uu sameeyey ee lacnadu kula dhacday ee makaankii sare looga cayriyey ee ilaa yowm alqiyaama uu malcuunka ku yahayna waxa weeyaan tarkulma'muur shay la amruu ka tegey nabiyullaahi aadam alla markuu abuuruu yidhi u sujuuda malaa'igtii malaa'igtuuna dhex joogay isagu malak ma ahayn jinniyuu ka ahaa qur-aankaas si sariixa u caddeeyey oo suuratul kahfi ayaa alla yidhi wa kaana min aljin jinnigu ka mid ahay malaa'ig kama mid ahayn adilada faraha badan oo caddaynayda inu ka mid tahay aayaddaas inuusan malaa'ig ka mid ahayn adilo aad u fara badan ilaa shan daliil oo cadcad ah marka asaga isyaankiisu wuxuu ahaa tarkul ma'muur waxaa la amray sujuud waa diiday waa waa ilaaha amray wuxuu yidhi sujuuda markaan abuurista dhammaystiro fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ilaa ibliis waxa weyn malaa'igta way sujuudeen dhammaan ibliis maahan ibliis waa diiday waana isweynaysiiye marka asalkii odagaas ibliis ah waxa weeyaan wuxuu allah ku caasiyey waxay ahayd waxa weeyaan tarkul ma'muur nebi aadan iyo xaawana waxay alla ku caasiyeen waxay ahayd waxa weeyaan ficlu maxduur oo ilaah yidhi wa casaa aadamu rabbahu fagawa uu ilaah yidhi marka dunuubta asalkeedu waa labadaas mar kale dunuubta haddii loo qaybiyo xagga maxalka ay ka dhacdo waa laba un waa daahir oo jawaarixda ka dhaca carabka gacmaha lugaha wixii indhaha oo daahirka ah iyo mid baatin oo qulubta ka dhacda oo inxiraaf qalbiga gala ah ama caqiide xun ama xaasinimo waa un labada un daahirka inay ka dhacdo oo xibnaha muuqato u ka dhaco iyo qalbigeenu ka dhaco xagga maxalka ay dunuubtu ka dhacayda labadaasa loo qaybin ictibaarka mutacalaqa meesha ay ku tacalluqdo dunuubta marka la fiiriyo labaa loo qaybinuu yidhi ilaa xaqi illaahi wa xaqi khalqih dembigan qofka uu alla ku caasinaya labadaas kama baxo ima inuu yahay xaq ilaahay subxaana wa tacaala wa ima inuu yahay xaqulkhalqi xaq kastoo khalqigana wuxuu dimnisan yaho koobsanaya xaqullah maxaa yeele xaqan dadka in la ilaaliyo alla amray alla amray marka waxaan idhi dunuubta asalke waa labadaas maxalkeeduna waa labadaas mutacalaqeeduna waa labadaas kadib dunuubtu wuxuu yidhi afaray u qaybsantaa malakiya shaydaaniya sabciya bahimiya afartaasay u qaybsantaa wuu yidhi dunuub oo malakiye la yidhaahdo shaydaaniya sabciya iyo bahimiya waxa weyaan inay tahay dunuub oo malakiye macnaha boqornimo iyo mid shaydaannimo iyo mid dugaag ama bahalnimo iyo mid xayawaannimo afartaas u qaybsan kamana baxdo addunuub almalakiya ayuu bilaabay oo wuxuu yidhi an yatacaadaa ma laa yasluxu lahu min sifaati rububiya waa qofku inuu siisiyo tacaadum iyo kibriyaa allah iska lahaa qof makhluuqu marka inuu isiisiyo sifadii rububiyada sifa ka mid ah ee ah kalcadama walkibriyaa waljabaruud walqahri walciluwi qof makhluuqii ka mid a inuu siisiyo weynan iyo kibir iyo dadqasbid iyo culuwi waistibcaad alkhalqi iyo makhluuqa inuu addoonsado oo cagta saaro iyo wax la mid ah dunuubtaas waxaa la yidhaha dunumulmalakiya waxa weeyaan allihii meli waxa weyan melikulmuluuk ahaa ee boqorka caalamka ahaa adduun iyo aakhiro sifaadiisii ayaa makhluuq isi siin dembi allaga laga galo waa dembiga ugu weyn waxaa soo gelaya kaas shirkiga ayaa soo gelaya oo laba uu u qaybsan yahay uu yidhi shirkun bihi fii asmaa'ihi wa sifaatihi in ilaahay loogu sharig yeelo magacyaalkiisa iyo tilmaamihiisa wa jaclu aalihatin ukhraa macahu iyo in xagga cibaadada loogu sharig yeelo oo ilaahyaal kale micigiisa la yeelo waa iyo wa shirkun fii mucaamalatihi marka mid waxa weeye qismigaas ugu horeeyo oo ah malakiyada dunuubta ah wuxuu yidhi wa hada alqismu acdamu dunuub acdamu anwaaci dunuub dunuubta nucyaalkeeda kan ugu weyn weeye kan ugu weyn weeye wayadkhulu fiihi alqowlu cala allahi bilaa cilmin fii khalqihi wa amrihi waxaana soo gelayaa in waxa weeyaan allah laga hadlo waxa weyan cilmi la-aan khalqigiisa iyo amarkiisaba waxa uu abuuray haddii laga hadlaa iyo diinta uu soo dejiyay haddii laga hadlaa in laga sheego qofku wuxuusan cilmi ulahayn inuu ka sheego waxay ka mid tahay waxa weeyaan dunuubta malakiyada ah sababtoo ah markaad hadlaydo shay xugun ahaan uga hadlaydo waxaanu waa xalaal waxaanu waa xaaraamaad ka hadli mar haddaad ka hadlaydo waxaanu waa xalaal iyo waxaanu waa xaaraamna waxa weeyaan yaa wa xallila yaase wa xarima allah haddii marka waxaan alla xallilin aad tiraado waa xalaal ama waxaan alla xarimin aad tiraado waa xaaraam waxa weeyaan sifo allah lahaa ayaad sheegatay waa dunuub malakiye ah oo waaweyn oo sifo alla lahaa waxa weeyaan oo makhluuq sheegtay weeye markaasu wuxuu yidhi faman kaana min ahli haadihi dunuub dunuubtan qofkii marka ehel u ah oo qismigaas ku dhaca oo kibir ku dhaca isla weynin ku dhaca dadka inuu addoomiyo qasbo oo makhluuqii addoomiyo ku dhaca ilaahay inuu asmaadii sifaadiisa ugu sharig yeelo ku dhaca ilaahay cibaadadiisa inuu ugu sharig yeelo ku dhaca inuu ilaahay ku been abuurto waxaan alla xalilin waa xalaal yidhaah ama waxaan alla xarimin waa xaaraam yidhaah ku dhaca qofka dunuubtaas ku dhaca faqad naasaca allaha subxaanahu wa tacaala fii rubuubiyati wa mulki waa qof ilaahay kula dooday rabbinimadiisii iyo mulkigiisii wa jacala lahu nidda ilaahay buuna u sameeyey mid lamid a wa haada acdamu dunuub cinda allah waana dembi ilaahay laga galo dembiyaalka alle laga galo kan ugu weyn wey kaas walaa yanfacu macahu camal wax camal ah oo qofkaas anfacayaana ma jiraan qismigaas waa dunuubta malakiyada la yidhahdo qof walba oo ilaahay rumaysan waa inuu iska ilaaliyaa sifaad allah leeyahay inuu isagu isku tilmaamo oo uu qaato oo uu sheegto ama uu makhluuq u ogolaado dunuubta qismiga labaad dunuubu shaydaaniya la yidhaho shaydaanka waxaa lagu yaqaan sifaada lagu yaqaana waa xaasnimo nebi aadan u sujuudaa leeyihi waa diiday waa waxa weya waana xasad uu xasdayo sida ilaahay u karaamay nebi aadan qof kastoo marka waxasta xasadna waxaa la yidhaha nimca ilaahay uu siiyey makhluuqa mid ka mid ah inaad jeclaato inay ka suusho oo macnaha qof muumina nimco la siiyey inaad jeclaato inay ka suusho taasaa la yidhahdaa xasad xasad marka asalkeeda waxa wax iskale ibliis waxaa ka mid a dhiigga la waxaa ka mid ah baqiyiga gardarrada waxaa ka mid a khiyaanada qishiga iyo hilliga sababtoo ah iyo khidaaca dhagarta ayaa ka mid ah sababtoo ah ibliis markii uu rabay inuu baadiyeeyo nabiyullaahi aadam iyo xaawo ma wuxuu ku yidhi waa in baadiyeyna may wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaan waxa weeye inin tuso geed haddaad cuntaan aada waaraydaan ood waxa weeyaan ku helaydaan waaris iyo dhimasho la-aan marka shaydaanka sifaadiisa waxaa ka mid ah xasad waxaa ka mid ahdaa baqi waxaa ka mid ahaa kiyaano iyo dhagax fiiriya nabiyullaahi aadam ixaawo markii uu waxa weeyaan uu rabay inuu baadiyeeyo muxuu ku yidhi muxuu ku yidhi wa qaasamahumaa inii lakuma la min annaasixiin markuu geedan wuxuu ihi haddaad cuntaan waad waaraydaan dhiman maydaan boqorrana waad noqonaydaan mana dhimanaydaan markaasuu inta dhaartu yidhi naasixan ini ah taasuna waa khiyaano marka qof kasta oo xasad iyo baqi iyo kiyaano ku shaqeeya waa sifadii shaydaanko dembigaas uu dunuubtaas waxaa la idhahdaa shaydaaniya waxaa ka mid ah alamru bimacaasi illaahi wa taxsiiniha in dadka macaasida ilaahay la amro oo loo qurxiyo shirkigii dadka la amro loo qurxiyo bidcadii dadka la amro loo qurxiyo wanahyi can daacatihi iyo ilaahay daacadiisa dadka in laga reebo laga eriyo walibtidaac fii diinihi ilaahay diintiisa bidca lagu soo daro wadacwati ila albidac wadalaal in dadka bidca iyo dalaal loogu yeero waa dunuub shaydaaniya maxaa yeelay shaydaankaa wuxuu iska leeyahay dadka inuu dalaal ugu yeero qof kasta oo dadka ugu yeera macaasida waxa weeyaan ugu yeera shirkiga ugu yeera dhiigga muslimka ugu yeera bidcada ugu yeera khiyaanada ribada zinada qurunka waxa weeyaan waa shaydaan shaydaanu insi weeye shaydaan weeye marka noocaasna waxaa la yidhaahdaa shaydaaniya waa dunuub shaydaaniya maxaa yeelay sifaadii shaydaanka oo jinnigaa waxa weeyaan weeye marka qof kastoo taasoo kale ku shaqeeya waxa weeyaan wuxuu ku shaqeeyaa dunuub shaydaaniya qismiga saddexaad waxaa la idhahda addunuub sabciya dunuubta oo dugaaga ama bahallada waa sifaad uu bahalladu leeyihiin duurjoogtu ay leedahay libaaxa iyo dhurwaaga iyo waraabaha iyo bahalladu leeyihiin banu aadam qaabkaas u dhaqmaya taasna waxa weeyaan waa dunuub cudwaan xadgudubka boobka dhiigga muslimka oo la daadiyo kan xoogga badan inuu kan xoogga yar uu ku tunto waxaa iskale bahallada bahallada duurjoogta midba midkuu ka xoog badan yahu cunaa marka dunuubta qismiga labaad waa adunuub ashaydaaniya addunuub ashaydaaniya waxaa shaydaanka loogu nisbaynayaa sifaad shaydaanku uu lahaa ayaa waxa weeyaan insigii uga dayan shaydaanku sifaadda u asal lahaa waxaa ugu horreeyey xasad sababtoo dembigu alle ku caasiyey xasada asal u ahaa waxaa lagu yidhi sujuud nebi aadan u sujuuda markii la abuuro marka xasad uu xastayo nebiyullaahi aadan nimcadaas alla siiyey darteed ayuu sujuuddii u diiday xasadkana waxaa la yidhaahdaa nimco qof muslima alla siiyey inaad jeclaato inay ka wareegto inaad nimcadii oo kale alla inuu ku siiyo jeclaataa ma ahan xasad laakiin xasad waxaa ah inaad jeclaato nimcadan ilaahay uu siiyey ilaahay inuu ka wareejiyo asaga xasad weeye ood u quuri weydo marka ibliisa xasad asal nabi aadan xasday oo saas alla ku caasiyey qof kasta oo xaasid ah waxa weeyaan ibliis ayuu shabahaa oo wuxuu ku sugan yahay dunuubtii shaydaaniyada aheed ibliiska waxaa sifaadiisa ka mid aheed waxa weeyaan qishi iyo kiyaano dhagar makri sababto ah markuu rabo inuu wax baadiyeeyo ma yidhah waa ku baadiyeyna makhluuqa nabiyullaahi aadam iyo xaawo markuu rabay geedka alla ka reebo ka nahiyey inay cunaan ma dhihin waa inin luminaa laakiin wuxuu yidhi waa inin nasteexayna wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin wuxuu ugu dhaartay inuu nasteexayn oo uu qayr miirin oo uu u dadaalayo qof kasta marka oo dhagar iyo khiyaano iyo makri ku shaqaystaa waa wasfi shaydaanku iska leeyahay dunuubtaasna shaydaaniyaa la yidhaahaa waxaa ka mid ah waxa weeyaan sifaadda shaydaanka alamru bimacaasi illaah wa taxsiiniha in macaasida ilaahay dadka la amro loona qurxiyo daacada ilaahayna laga reebo qof kastoo marka ilaahay daacadiisa dadka ka reeba waxa weeyaan macaasidana amraa dunuubtaas shaydaaniyaa la yidhaha maxaa yeele waa wasfi shaydaan leeyahay waxaa ka mid ah shaydaanka sifaadiisa in bidca dadka loogu yeero iyo dalaal iyo shirki qof kasta oo dadka ugu yeera dalaal oo waxa weeyaan dhiigga muslimka shirkiga bidcada khiyaanada ribada zinada waxa weeyaan wax alla lagu caasinaa qofka dadka ugu yeeraa qofka nuucaasu wuxuu ka shaqaynaya waa shaqadii shaydaanka ilaa shaydaanka dalaalka dadka ugu yeera marka dunuubta noocaasana shaydaaniyaa la yidhaahdaa wuxuu yihi xaafid ibnulqayim aljawsiya wa haada nawcu yeli nawca alawal nuucana nuuci horuu la xidhiidha fi lmafsadati xagga fasaadka wa in kaanad mafsadatuhu haba ahaato midan fasaadkeedu duunahu kii inuu ka hooseeyo qismiga saddexaad wuxuu yidhi dunuubta waxaa la yidhahdaa sabciya waa mid dugaag loo nisbeeyey duurjoogta waxa sifadeeda ah waxa weeyaan midba mid inuu ku xadgudbo midba mid inuu waxa weeyaan dhaco midba mid inuu cuno midba mid inuu dilo ayagaa iskale duurjoogta iskale kan tabarta yar inuu midka tabar midka tabarta yar in la cuno la burbursado oo midka midba midku ka tabar yar yahay waxa weeyaan uu dulaysan yahay mid walba midku ka xoog badan yahayna uu baabi'iyo oo uu laqo waana sifada lagu yaqaano kufaarta oo jaahiliyadii horena noocaas ahayn sida duurjoogta u dhaqmi jireen oo midba midkuu ka xoog badan yahay waxa weeyaan midba midka uu ka xoog badan yahay waxa weeyaan kan ka xooga yar uu ku tuma jiray oo cabiidi jiray mid kastoo xoog leh wuxuu jeclaa midka ka xooga yar inuu cabiidiyo oo uu ku tunto oo uu burburiyo marka mid kasta midkuu ka xoog badan yahay ayuu cuni jiray marka waxa weeyaan in dadka lagu duulo in dadka dhiiggiisa la laayo in midba dad qof dadka tabagta daran waxa weeyaan la burburiyo oon loo naxariisan waxa weeyaan nuucaas waa dugaaga dhaqankoodii qofka ku dhaqmana waxa weeyaan waa dunuubta sabciyada ah ayuu galay nuucyaal badan ayaana ka dhasha oo ah jur-ada oo dulmiga iyo cudwaanka lagu dhiirado marka waa arrin aada u khadiir ah waana midda kufaarta iyo dadka ku dhaqankaahu ay maanta dariiqeeda ku socdaan oo in la cabiidiyo dadka ee waxa weeyaan lagu qasbo oo lagu cabiidiyo inay u hoggaansanaan mabaadii ayagu ay leeyihiin oo ummadoo dhan ay yidhahdaan imaa mabaadi'dan in loo hoggaansamo wa imaa inaan cagtan in marino wax ka dhexeeyana ma leh dunuubta qismiga kaleeto waxa la yidhaha addunuub albahimiya mid oo xool xayawaannimo ah xoolaha badanaaba laba shay ayay ka fakeraan alxirsu calaa qadaa'i shahwati albatni waalfarji in waxa weeyaan ay ku dadaalaan siday ku guda lahaayeen shahwada caloosha iyo midda farjiga waxa weeyaan xayawaanka geela ariga looda dameera hadday gaajoodaanna cuntay raadiyaan haddii shahwa qabatana meeshay ku guda karaan ayay ku gutaan laakiin meela u manaasibaha ilaahay weynaa ku hanuuniyey subxaana wa tacaala marka qofka sida xayawaanka u dhaqma ee fakarkiisoo dhan uu yahay shahwada caloosha inuu guto oo markuu gaajoodo wax cuno shahwada farjigiisana uu guto waxa weeyaan meeshuu ka gudanayana aan u aaba yeelin waa midaas miday ka dhalato zinada tuugada aklu amwaalil yataama bukliga bakhiltinimada fulaynimada argagaxa iyo qurunka iyo liwaadku meeshuu ka yimaadana waa taas waa bahiimiya la yidhaahdaa waxa weeyaan sida xoolihii kama fakar dheera qofkaasu isaga dhan fakarkiisu waxa weeye inuu unguto shahwadiisa caloosha oo uu gaajo beelo shahwadiisana farjigiisana uu guto meeshuu ku gudanayana uusan u aaba yeelin marka taasna bahimiya ayaa leedaha waana midda makhluuq u badan yihiin uu yidhi sababtoo ah inta kale midda sabciyada iyo malakiyada waxa weeyaan dadka agsarkooda waa ka caajis ma awoodaan inay wax qasbaan ama ay midba midku ka xoog badan yahay cuno laakiin middan oo waxa weeyaan shahwada ku dhisan agsarkooda way awoodaan waana miday makhluuq u badan yihiin afartaasna dhankaas marka laga eego wuu u qaybiyey mar kaleeto dunuubta wuxuu yidhi xaafid ibnulqayim aljawsiya waqad dalla alqur'aanu wasunnatu waijmaacu asaxaabati wataabiciina bacdahum wala'ima calaa ana min addunuubi kabaa'ir wasaqaa'ir wuxuu tusay qur'aanka sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam iyo ijmaaca saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immadii ka dambeeyey in dunuubta ay ka mid yihiin qaar kabaa'ir ah iyo qaar saqaa'ir ah oo ilaahayo la caasiya aysan isla ekayn qur'aanka ugu horeeya uu soo deliyo waxa ilaah yidhi subxaana in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhowna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariima haddaad ka fogaataan waxa laydinka reebay kuwooda waaweyn fiiri dunuubtiina laka reeba ilaahay wuxuu leeyahy qaar sii waaweyna ku jira kuwooda waaweyn haddaad ka fogaataan nukafir cankum waxaan idinka asturaynaa sayi'aatikum xumaanyaalkiina wa nudkhilkum waxaan idin gelinaynaa mudkhalan gelin makaanu gelin kariiman wanaagsan oo jannaan idin gelinayna marka aayadda laba shay ayay caddayn tan koobaad dunuubta oo waxa weeye nala yidhi ha ku dhicin inoo laka reebay inaysan isla ekayn oy kabaa'ir iyo mid kale tahay ta labaad waxay aayaddu faa'iideyn haddaan kabaa'irta laga fogaado inay sabab u tahay saqaa'irta in la dhaafo aayadda marka aaday ugu caddahay in dunuubta labadaas loo qaybiyo kadaalika sidoo kale allah wuxuu yidhi subxaana suuratu najmi aayadda hore suuratu nisa ayay aheedee aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alismi walfawaaxisha ila laman dadka ka fogaada dunuubta kuwooda waaweyn iyo kuwa foosha xun kuwa fooshxun kaba'irtay ka mid yihiin laakiin dembi kasta oo nafta ay ku dabeecaysan tahay daaci u yeeraya sida zinada sida tuugada waxaa la idhaha kabaa'ir fawaaxish ah kuwa kaleo shirkiga iyo bida- bidacda iyo waxyaalahaas oo kalena waxa weyn kabaa'ira la yska yidhaahdaa marka aayaddaasuna mar kaleeto ayay dunuubta u qaybineen kabaa'ir iyo fawaaxish iyo lamam lamamkuna waa saqaa'irti nabigana sala allahu calay wasalam xadii saxiixulmuslimka xadiiska abu hurayra ee saxiixulmuslimka raqamka laba kun saddex boqol iyo sod saddex kun saddex kun ma cafwan laba kun iyo soddon iyo saddex weeye laba kun saddex boq laba kun ma ahan ee waxa weeyaan laba boqol soddon iyo saddex saas weeye laba boqol soddon iyo saddex raqamka ah xadiidkaas abu hurayra nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu u qaybiyey dunuubta kabaa'ir iyo saqaa'ir oo wuxuu yidhi alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah waljumucatu ila aljumuca jumca markii la tukado jumco kale la tukado wa ramadaanun ilaa ramadaan ramadaan inta la soomo kan kale la soomo mukafiraatun waxay kafaara gud u yihiin limaa baynahunna inta udhaxayda ida jtunibat ilkabaa'ir haddii laga fogaado dunuubta waa weyn marka fiiri dunuubtii xadiidku laba shay ayuu caddeeyey ko dunuubtii inay kabaa'ir iyo kuwo kale tahay waa mid tan labaad salaadaha shanta ah jumcada ramadaanka inay muka inay kafaara gud u noqdaan waxa weeyaan wixii kabaa'irta ka soo haray oo saqaa'irta ah taasna waxa weeyaan xadiidku sariix ayuu u caddeeyey ibnulqayim aljawsiya raximahu llahu tacala halkaas markuu marayey acmaasha saddex derajo u qaybiyey wuxuu yidhi acmaasha mukafirada ah oo dunuubta dhaafta saddex derajo weeye acmaasha saalixada markay dunuubta dhaafaydo saddexa loo qaybin midda koobaad an taqsura can takfiri saqaa'ir lidacfiha wa dacfi alikhlaasi fiiha walqiyaami bixuquuqiha inay xataa saqaa'irtii aan lagugu dhaafin salaadaadii soonkaagii sadaqadaadii ramadaankaagii way dhici kartaa oon xataa wax saqiiraa lagugu dhaafin tabar sababta keenaydaana ikhlaaskaaga dacfiga ku jira weeye iyo xuquuqdii cibaadadaan oodan ilaalin shuruuddeedii arkaanteedii khushuuceedii taas waa mid waa taasuna waxay ka dhigan tahay yuu yidhi daawada oo inta cudurkii qofka asagoo qaba dawadii uu cuno uusan kuna raysayn sababtoo ah waa dacfiga dawada xagga kamiyada oo qadarka dawada iyo kayfiyada aad u qaadatay dawo yar aad qaadane oo aan dhammayn qadarkii lagu dawey lahaa cudurkaas marka sida dawadaas yartaa oo weliba qalad loo qaatay aysan u dawey karin cudurkaas weyn waxa weeyaan marar badan waxaa dhacda daacaadkaas inaysan dunuubtii lagugu dhaafin waana adaana u sababaho ikhlaaskaaga liita ama shuruuddeedi iyo arkaanteed cibaadada ayaadan ilaalin iyo khushuuceedi markaas derajadaas waa miduu yidhi waa derajada ugu hooseyda cibaado qof sameeyo derajada labaad waxay tahay an tuqaawima asaqaa'ir in cibaadaadkaagii ay ka hor tagto saqaa'irtii oo lagugu dhaafo walaa tartaqi ilaa takfiiri shayin min alkabaa'ir laakiin aysan u kor noqon karin wax kabiira in lagugu dhaafo derajada saddexaad wuxuu yidhi an taqwى calى takfir saqaa'ir wa tabqa fiiha quwat tukafaru biha bacdu bacdu lkabaa'ir waxaa dhici karta marka dambe cibaadaadkaaga salaadaada soonkaaga jumcadaada ikhlaaska haddaad aada ugu dadaasho arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo khushuuceeda aada u ilaalido in badan ilaahay ugu tadarucdo si aad u kaamilsan aad ula timaado saqaa'irtii inta lagugu dhaafo in xataa xoog kale sii baaqi noqdo oo kabaa'irta gabal ka mida lagugu dhaafo sida xajkaba nabiga sala allahu calayhi wasalam ay uga sugnaatay waxa weeyaan qofka xajiya walam yarfud walam yafsuq ee aan la imaanin wax afxumaa ama wax faasiqnimaa rajaca ka yowmi waladatu ummuhu inuu soo laabanayo isagoo dembi kala mid ah sidii maalintii hooyadiis dhashay kadaalika jihaadkaoo kale nabiga sala allahu alay slam ninaa weydiiyey haddaan jihaadkan galo oo laygu dilo maxaan leeyahay nabiga sala allahu calayh wasalam dunuubtaada waa la dhaafin ayuu yidhi ilaa daynka maahani dunuubtii kalena ma kala qaadin marka mararka gabal cibaadadu aad waxa weeyaan haddii loo ilaaliyo ikhlaaskeeda shuruuddeeda arkaanteeda waxaa dhici karta inay gaarto heer waxa weeyaan kabaa'irtii xataa wax ka mida lagu dhaafo taas ayay gaari kartaa kabaa'irta marka dunuubtii inay kabaa'ir iyo saqaa'ir tahay adiladaasu tusin laakiin waxa isweydiin leh kabaa'irtu waa imisa aad iyo aad ayay culummadu iskugu khilaafeen qaabka loo kabaa'irta iyo saqaa'irta loo kala saaro aqwaal aad u fara badanna wuu soo naqliyey wuu soo naqliyey cabdullahi ibni mascuud oo kale afar ayaa laga sheegay cabdullahi ibni camar cabdullahi ibni cumar ayaanu la jeedaa ibnu khadaab toddobo cabdullahi ibni camar ibni caasna sagaal culummo kale waxaa laga sheegay koob iyo toban inay gaarto qaar kale toddobaatan cabdullaahi ibni cabbaas sanad saxiixa waxaa uga sugan ilaa toddoba boqol inay ku dhowdahay kabaa'irtu abu aalib almaki kitaabkiisa la idhaahdo buutulquluub hadal aad u cajiib badan ayuu ku yidhi wuxuu yidhi ibnulqayim qaala abu aalib almaki jamactuha min aqwaali saxaaba fa wajadtuha arbaca waxa aqwaashii saxaabadan soo jamciyey yidhi markaasaan waxaan arka yidhi meelaha kabaa'irtanu ka kala imaan wuxuu yidhi arbacatun fi lqalbi afar kabaa'ira qalbigay ka timaada oo qalbigay ku jirtaa afartaasuna waxa weeye ashirku billaah waa ilaahay oo loo shariig yeelo walisraaru cala almacsiya macsidoo la daa'imo waalqunuud min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa oo laga quusto iyo waalamnu min makri illaah ilaahay makrigiisa iyo hagartiisa oo laga aamin noqdo afartaas qalbigay gashaa wa arbacatun fi lisaan afarna carabkay gashaa wa hiya afartaas waxa weeye uu yidhi shahaadatu zuur wa qadfu lmuxsanaad markhaati beenaad iyo gabdhaha dhowrsan ee la yidhaah waa zaanigad walyamiinu alkhamuusa iyo dhaarta beenta ah ee qof muslima xaqiisa lagu goosan ama xaqiisa lagu duudsiin iyo wa sixru falfalka wa halaaatun fi lbatni saddexna caloosha ayay gashaa waana shurbu lkhamri khamradoo la cabo wa aklu maal ilyatiim maal agoomeedoo la cuno wa aklu riba iyo ribadoo la cuno wathnaani fi lfarji labana farjiga ayay gashaa wahuma azina walliwaad waa labadaas wathnaani fi lyadayn laba dembina waa gacmaha wahuma alqatlu wasariqa waa dilka iyo tuugada wa waaxidatun fi rijlayni hal kabiirana waa labada lugood wa hiya alfiraaru waa in laga cararo min azaxfi muslim iyo gaalo dagaalamaya wa waaxidatun tatacallaqu bijamiici ljasad midna jirkao dhan ayay ku tacalluqdaa wa hiya xuquuqu lwaalidayn waa labada waalid oo lagu caasigaroobo hadalkaas aan waxa weeyaan dunuubta qaybaheeda ku tiltilmaamaynay dhammaantiis waxa weeyaan waxaad ka egtaa kitaabka adaawa dawaa oo uu iska leeyahay alimaam almuxaqiq alcalaama ibnulqayim aljawsiya dabcada taxqiiqeeda uu leeyahay cali ibnu xasan safxada boqol sagaashan iyo kow ilaa laga gaaro boqol sagaashan iyo afar xagga dunuubta waxa weeyaan kabaa'irta iyo sakaa'irta maxaa lagu kala saaraa waxaa ugu fiican sida noogu imaan doonta kitaabka kabaa'irka ee xaafidu dahabi uu u xadeeyey xadka ugu fiican culimmada muxaqiqiintana ay u xadeeyaan waa xadkaas wuxuuna ku xadeeyey xaafidku waan arki doonnaa casharka soo socdee waxaa la idhaahdaa mima fiihi xadun fi dunya wax adduunka xadkay ka xasilo oo xad laga laga jideeyey sida qof qofkii dilka oo kale qofkii qof dila waa loo dilin sida zinada oo kale sida tuugada oo kale wixii xad adduunka oo waxa weyn muxadada laga jideeyey waa kabiira ow jaaa fiihi waciidun fi laakhira min cadaabin wa qadabin wa tahdiid amase waxa weeyaan laga laasimiyey waciid aakhiro oo cadaab la yidhi waa alcadaaba qofkii samaysaas ama qadab care allah ku dhacday la yidhi goodi loo hanjabay oo la yidhi waa ciqaabooyin kale loo sheegay amase ow lucina faaciluhu amase la lacnaday qofkii sameeyey oo nabi maxamed carabkiisa lagu lacnaday xadkaasa ugu fiican intaasoo calaamo mid ka mid a haddii lagu arko waa kabiira in waxa weeyaan adduunka xad laga laasimiyo oo la yidha qofkii sidaa yeela waa in sidaas la yeelo sida dilka sida zinada sida sariqada sida isbaarada oo qaadicu dariiqa ilaa xuduud sharciah ilahay ka jidayay sida qamrada waxaasoo dhan amase calaamada labaad oo lagu yaqaan waa waciid aakhiro in la yidha qofki saas yeelo waa la naari saasaa loo cadaabaa jannada ma galo waa ka xaaraan waxa weeyaan in la yidhaahdo amase qadab la yidhaahdo qofkaa saas yeela ilaahay baa u carooda care alle la sheego amase waxa weeyaan la lacnado la yidhahdo qofka saas sameeya waa malcuun nabiga waa lacnaday ilaahay baa lacnaday saas in la yidhaahdo calaamadahaasna waa calaamadaha lagu yaqaano kabiiro in dembigu yahay waana xadka ugu fiican oo lagu xaday karo weeye xadka ugu fiican oo lagu xaday karo weeye intaa ka gadaal waxaan bilaabaynaa kitaabka matnigiisii bismi illaahi araxmaan araxiim nusqooyinka waxyaala yaryar oo furuuq ah ayaa u dhexeeya laakiin labada nusqo oo biidni illaahi tacaala aan ku soco doonno inaan ka akhrina kitaabka waa nusqada uu taxqiiqeeda leeyahay samiir ibnu amiin azuhayri oo daarulmacaarif iyo nusqada uu taxqiiqeeda leeyahay abu cubayda mashhuur ibnu xasan ala salmaan oo martabatu furqaan marka furuuq yar yar ah ayaa mararka gobol u dhaxayda laakiin midda mashhuur ayaa kuleh hadday iskhilaafaan ayada iyadaa kuleh oo nus wuxuu helay waxa weeyaan nusqooyin uusan helin samiir ayuu helay oo waa ka nusqooyin badan yahy nusqooyinka wax ka taxqiijiyey makhduudaad oo ka badan kuwiisa ayuu helay bismi llaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaaban ayuu yidhi shiku kitaabka markuu bilaabayey bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaaban allaha arraxmaani naxariis guud naxariista allaha arraxiimi naxariis gaara naxariista sidaas waa macne raxmaan naxariista caamka ah oo muslin iyo gaalba ay wada haystaan adduunka taas waa macno naxariis gaarana naxariis gaarana waxaa la yidhaahdaa naxariista mu'miniintu haystaan oo hidaayada adduunka ay ku haystaan iyo jannada mu'miniintu aakhira ay ku helaan taas waa macno macno kaleeto bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaaban allaha arraxmaan durraxmati ee raxmadda u saaxiibkaa oo inuu raxma ayaa sifadiisa ah alraxiim ee raxmaddiisa makhluuqiisa gaarsiiya raxmaddii uu ku sifaysnaa ayay wuxuu u gudubsiin alleh makhluuqiisa oo makhluuqiisa u naxariistaa taasna waa macno labaad qaala shaykhu sheekhi wuxuu yidhi shaykhii al imaamu imaamka ahaa shaykhii annaaqidu ee naaqidka ah naaqidka waxa weeye qofka kala saara waxa weeyaan axaadiista daciifka saxiixa ah ee wax naqdiyo rijaasha waxa weyan rajulkan waa daciif rajulkan waa kada kaasa waxa la yidhaha naaqid naaqid waa naqdin oo rijaashii ayuu kala shaandhayn oo kala saari rijaashi ayuu kala saari rijaashi ayuu kala saari sheekhii al xaafid oo xaafidka ahaa ee axaadiista inta uu garanayo iyo intuusan garayn ay badan tahay inta uu garanayo abu cabdillaahi ah abu cabdillaahi waa kunyadiisa saan soo ogaanay laqabkiisana inuu shamsudiin yahay waan soo ogaanay moxamed ibnu axmed ibnu cuhmaan ah ibnu qayimaas addahabi raximahu llahu tacaala raximahu llahu tacaala nusqooyinka gobolna waxaa weeyaan gafara allaahu lahu nusqada oo mashhuur uu taxqiiqeeda leeyahay gafara allaahu lahu meesha oo tanu ay raximahullah uu nusqada samiir uu ka leeyahay alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayuu usugnaaday calaa calal iimaani rumaynta aan rumaynay ayaan uga mahadinaynaa bihi bilaahi alle alxamdu mahad lilaahi alle usugnaatay iyo ammaan wanaagsan dhammaanteed calal iimaani rumaynta ayaa mahad ugu sugnaatay bihi bilaahi allah aan rumaysannahay ilaa nimcada ugu sarrayda ee aan haysanay ee makhluuq uu helo waa nimcatul iimaan marka kow nicamta alloo dhan waan uga mahadin laakiin nimcada ugu weyn ayuu si gooniya u tilmaamay waa nicmatul iimaani bih rumayntaan rumaysannahay wa bikutubihi kutubtiisa rumayntaan rumaysannahay ayaa ilaahay mahad ku leeyahay wa rusulihi rusushiisa rumayntaan rumaysannahay alla mahad ku leeyahay wa malaa'ikatii malaa'igtiisa rumaynta aan rumaysannahay ayaa ilaahay ku mahadsan yahay wa aqdaarihi qadariyaalkiisa oo waxa uu qadaray ee shar ah ama khayr ah rumaynta aan rumaysannahay ilaahay taas ayuu mahad ku leeyahay wa sala allaahu allaha ammaano calaa nabiyinaa nabigeenni korkiisa allaha ammaano muxamedin ee muxamed ah wa aalihi ehelkiisana ilaahay ha ammaano salliga marka waxa weeyaan salaatullaahi calaa nabiyihi thana'uhu calayhi fi lmala'i alaclaa waxa weeyaan waa allah subxaana wa tacaala inuu ammaano oo malaa'igta agtooda uu ilaahay ku ammaano macnaha ugu fiican waa macnahaas wa sala allahu allah ammaano calaa nabiyina nabigeenni korkiisa muxamedin ee muxamed ah wa aalihi ehelkiisana allah ammaano wa ansaarihi gargaarayaalkiisiina ilaahay ha ammaano nabi maxamed ansaartiisiiyo gargaarayaalkii u gargaaray salaatan ammaan allaha ammaano salaadaasoo daa'imatan joogtaa salaadaas iyo ammaantaasoo tuxillunaa na dejinaysa daara alqaraari guriga nagaadiga waa jannada guriga nagaadida guriga lagu nagaadoon laga guurin fii jiwaarihi nabiga deriskiisa sala allahu caleyhi wasalam salaadaasoo tuxillunaa na dejinaysa daara alqaraari nagaadiga gurigiisa fii jiwaarihi nabiga deriskiisa sala allahu caleyh wasalam qaala dahabi wuxuu ihi raximahullah haadaa kanu kitaabun waa kitaab kitaabkaasoo naaficun oo wax taraya fii macrifati alkabaa'iri kabaa'irta garashadooda ayuu anficin ijmaalan duuduub ahaan loo garto iyo wa tafsiilan kala saarsaarid ahaan rasaqana allaahu ilaahay ha nagu risaaqo wa ijtinaabaha dunuubta iska fogaanshadeeda biraxmatihi bisababi raxmatihi naxariistii sababteedna ilaahay ha noogu risaaqo aamiin haadaa kanuu kitaabun waa kitaab ayuu yidhi kitaabkoo naaficun anfacaya fii macrifati lkabaa'ir kabaa'irta garashadooda ijmaalan duuduub ahaan loo garto iyo wa tafsiilan kala saarid ahaan rasaqana allahu allaha nagu risaaqo ijtinaabaha ka fogaanshadeeda biraxmatihi bisababi raxmatihi naxariistii sababteedna allaha noogu risaaqo intaas ayaan casharka hore ka dhigaynaa waxaan rabnaa marka wax yar oo rumuus ah ama ishaaraad yarna inaan ku darno kitaabka sharax ma leh sidaas darteeda shuruuxda culummada kelimaad laga soo aruuriyey unbaan axaadiista ku sheeg sheegi doonaa marka haddaan idhaahno imaamu nawowi raximahullah ayaa xadiiskan sidaas ku sharxay waxaan ula jeedaa muxyiddiin abu zakariya yaxya ibnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xusein annawowi almutawafa sanata sittin wa sabciin wa sittin mia oo dhintay lix boqol toddobaatan iyo lixdii kitaabkii sharaxa saxiixulmuslimkaana ula jeeda haddii sidaasoo kaleeto aan idhahna xaafid ibn xajar ayaa sidaa yirina waxaan ula jeedaa shihaabuddiin abulfadli axmed ibnu cali ibnu muxamed ibnu muxamed ibnu cali ibnu maxamuud ibnu xajar alkinaani alcasqalaani ashaafici almutawafa sanata itnain wa khamsiin wa thamaanimia wuxuu dhintay sideed boqol konton iyo labadii waana fatxulbaariga haddii aan idhaahno xaafidulmunaawi ayaa sidaas yidhi waxaan ula jeedaa moxamed cabdira'uuf almunaawi almutawafa sanata itnain wa thalaathiin wa alif kun iyo soddon iyo laba ayuu dhintay kitaabkana waxaan ula jeedaa faydulqadiir sharxu ljaamici asagiir min axaadiidi bashiir nadiir lilxaafid jalaaluddiin asuyuudi asalka waxaa iska leh xaafi waxa weeyaan jaamicu sagiirka alxaafid jalaaluddiin suyuudi markaasaa waxaa sharxay maxamed cabdira'uuf almunaawi ayaa sharxay oo kitaabka faydulqadiirka aho aad u naafica ku sharxay mararka gobolna waa dhici kartaa in xadiidka sharxiisa aan u tiiriyo waxa weeyaan fadlullahi samad kitaabka lera oo iska leeyahay alxaafid uljaylaani kadalika tafaasiirta waxa weyan ibnu jariir utabari ibnu kathiir ayaan ayagana wax aayadaha gobol aan macnahooda u nisbay doonaa mararka gobolna waxa weyan in badan waxaan dhihi doonaa waxa weeyaan cabdiraxmaan naasir sicdi waxaana ula jeedaa abu cabdillaah cabdiraxmaan ibnu naasir ibnu cabdillaah ibnu naasir asicdi almutawafa alif wa thalaathamia sita wa sabciin kitaabkiisa taysiiru kariimi araxmaan fii tafsiiri kalaami lmanaan kaas iyo meelo kaleetana way dhacdaa waxaan in badan ayadana insha allah ka faa'iidaysan doonaa axaadiista waxa weeyaan kutubta ee uu iska leeyahay asheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wa khaasatan labada kitaab ee weliba kitaabka aad u faa'iidada badan alqowl lmufiid calaa kitaabi tawxiid kitaabkaas iyo sharaxa uu ku leeyahay riyaadu saalixiinka labadaba iyagana waxa weeyaan waxbaa nuquula ayaa ka imaan karta marka halkaas casharka hore ha iska joogo wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed